bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa qaasin cabdiraxmaan xuseen dabkaasi si wuxuu ka dhashay baa la leeyahay adigu shidaal baa meesha lagu shubayey meeshaa shidaalka lagu shubayey unbuu ka dhashay dab baa xadlaho ilaahay un awooddiis ilaahay inaga haddar inaga bakhtiyey weeye wax haba yaraatee meeshaa debdemisahoo timi oo ka qayb qaadatay magaaladu ma leh waxaan waxaan u soo jeedinaynaa maamulka meesha ka jira in magaalada dabdamis loo sameeyo bismillahi raxmaan raxiim waxaan isagoo meesha laba qof laga soo saaray nin kaleeto oo dhallinyaraha oo hadda aana garanayna laamiga oo laa meeshana waxaa taagnayd booyad shidaal shubaysa laamigana soo maray gaari baan watay halkaasaan kala wareegay saanaan u arkaya ama aysiiri dabka wuxuu ka dhashay booyad shidaal shubaysa saasaan u malaynay aniga sayla noqoto wey cidna ma weydiin meeshana saan maqlay laba nin baa laga soo saaray bismillahi raxmaan raxiim magaalada aad waa magaal casiimad ah oo dee buntland oo dhan caasiimadeediiya ee dhibka galabta dhacay intaa lagadi magaalada damis leedahay ma ay dhacdeen marka dhibaatada ugu weyn waxaa weeye dowladda hoose anuu eedda saaraya sababtoo ah shacabka cashuurta xoog bay kaga qaadaa maxaa la yidhahdaa dadamisna ma leh markay cashuurta qaadayso uun keliya baa la arkaa inta kaleto lama arko hadda waxay kale oo sameeyeen markay meesh soo istaageen shacabkii oo meesha daminaya bay xabad iskala dhaceen marka waxyaala khalad oo badan baa jira waxaan dhehi hadday dowladda hoose cashuur qaadayso waa in ay shacabkii cashuurta ka qaadaysay iyo adeeg adeeg lacagta ka qaadaysa adeeggeeda u samaysaa haddayna adeeg ka qaadan dani walbina yuuna cashuur bixin baan u dheelaha shacabka taasaan u sheegi lahaa magaalada degan iyo nawaaxiga